deegaanka goobweyn waxauu ka mid yahay deegaanada dhaca dhinaca waqooyi magaalada kismaayo waxaana ay dadka deegaanka ku nool baahi weyn u qabaan inay helaan adeegyada aas-aasigu ah nolosha aadanaha oo ay ugu horreyso adeegyada waxbarasho oo dhammaystiran labada kun iyo sagaalkii ma uusan lahayn iskuul ay wax ku bartaan carruurta ku nool goobweyn balse wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee jubbaland ayaa sanadkii labada kun iyo toban iyo labadii waxay deegaanka goobweyn ka hirgelisay iskuulka ugu horreeyey kaasoo uu ka kooban yahay fasalka koowaad ilaa iyo fasalka sideedaad waxaana hadda iskuulka wax ka barto arday gaarayso ilaa iyo laba kun oo arday kuwaasoo ay qaarkood ka yimaadeen tuulooyinka u dhow deegaanka goobweyn iskuulka hoose deegaanka goobweyn ma haystaan dugsi sare oo ay ardayda ka baxday fasalka sideedaad ay wax ku bartaan waxayna dugsiga sare u aadaan magaalada kismaayo taasoo ay ardayda deegaanka ay dhibaato ku qabaan maamulaha iskuulka goobweyn axmed yacquub ayaa wuxuu warbaahinta waamuga warbixiyey xaaladaha waxbarasho ee deegaanka arrintaas waan ka wada hadalnay agaasimaha waxbarashadana wax badan baa isla meel dhignay yani kheyr alla siiyo isaguna dadaal badan ayuu muujiyey wuxuuna noo ballan qaaday inuu afar qol oo dugsi sare uu ka dhisi doono dugsigan sbeyskiisa waxaa lagu beesgariyey yani xilligii dowladda siyaad bare fadhigii hore ee uu ahaan jiray yani arrintaasina waxay ku dhacday xoogaa la tasha la-aan yani guddiga dhexe ee tuulada iyo waxbarashadii oona laga qaybgelin maamulihii iyo macallimiintii yani space halkan oo god ah oo ayaa ka haray dugsiga marka in dugsiga dib loo furo ayuu gadaal loo qaado ayuu u baahnaa tii iyadayna ma aysan dhicin laakiin waa ka wada hadalnay sayax in dugsiga qaybtiisa dambe hadda la buuxiyo arrin buuxin lagu sameeyo kadibna afar qol oo secondary laga dhiso waxaan rajaynaynaa hadda semesterkan dugsiga fasalka sideedaad ardada ku jirta inaysan aadin kismaayo oo halkaan aan ku reebno oo form one halkaan aan uga bilownay ayaan rajaynayna insha allahu tacaala oo qolalna loo helo waa gartay waa mahadsan tahay mudane bal ka waran waxbarashada haatan ee gabdhaha iskuulka hoose ee guubeyn ee wax ka barta aad bay u fiican tahay waxbarashada gabdhaha hadda waxaad moodaa yani waagi hore ragga ayaa badnaan jiray oo dhalinyarada wiilasha ayaa badnaan jiray haddase waxaad moodaa in gabdhuhu ay yani waxbarashada fahmeen oo ay la tartamayeen hadda wax yar ayay ka badan yihiin ama waxaa la dhihi karaa gabdhaha ayaaba badanba waxbarashada gabdhaha aad bay u fiican tahay boqol kiiba boqol inkastoo yani ay iska jiraan caqabado iyagu yani markay soo hana qaadaan ay yani guurka ay lagu dadejiyo gabdhaha sida dhaqanka soomaalida u yahay taasina waxyaabo badan oo ay gelinayaan kaga sameyn xagga waalidka iyo xagga ardada labaduba waa mahadsantahay mudane sida wanaagsan aad wakhtigaga nagu hortay wacyigelin u sameysaan bulshada deegaanka oo aad ku baraarujinaysiin muhiimadda ay leedahay waxbarashada aad iyo aad waa waxbarashadu qiimaha ay leedahay dadku mar waliba waa loo sheegaa xataa waxaan u sameynaa shirar yani ama bilo ah oo aan dugsiga aan ugu qabanno oo waalidiinta aanu ku dhiirigelinayna inay ardadooda dugsiga keenaan xataa iyaga xataa inay wax bartaan yaan ku boorina aan ku dhiirigelina marka waa mobilisationkaas waa la wadaa mar walibana waa joogta wax laga caajisay maaha waa gartay marka bal ka waran macalimiinta iskuulka hoose ee haatanba goobeyn aad adiga maamulo ka tahay qaabka ay ardaydu ay macalimiinta wax u baraan ardaydu macalimiinta habka ay wax u baraan waa hab yani yani caalami macalimiintana waxay soo qaateen tababaro aad u fara badan waxay ka qayb galeen yani jubbaland teacher training center yani xarunta ku taalla oo maamul goboleed jubbaland uu ku leeyahay macalimiinta lagu tababaro ayay soo dhigteen macalimiintan yani marka laga reebo laba macalin marka macallimiin yani tiriino badan oo soo qaatay ama unisheef ahaato ama hay-ado badan ka soo qaatay na way jiraan yani sidaas social support oo kale ay soo qaateen yani ardada dhimil kale oo yani trauma ama qaba yani macallimiin waxaa jira khibrad aad yani u leh waxbarashada ayaa jooga dugsigan yani marka aan fiiriyo waxaad moodaa dugsiga yani xagga tayadiisa oo waxbarashadana inay yani dugsiyada yani kaalinta koowaad usa gelin kaalinta labaad uu galaya rajeenaya